munaasabadda daahfurka mashruuca muqdishada cusub oo ay ku jiraan dhismaha garoonka dekedda caasimada oo qaab casri ah loo dhisi doono iyo weliba aagga dhaqaalaha oo ay ku howlgali doonaan dhammaan shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee ka jira dalka waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre wasiiro xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka safiiro wakiilo ka socday beesha caalamka iyo ganacsato wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya fardowse cusmaan cigaal ayaa daahfurka garoonka caalamiga ah ee muqdisho ku tilmaamtay mid xal u noqonaya duruufaha duulimaad ee dalka ka jira waxaana ay ka hadashay mashruucan iyo waxa uu ka kooban yahay mudane madaxweyne awalan mashruucan aadka u ballaaran ee aan maanta u joogno ee isugu jira aagga dhaqaalaha cusub iyo daahfurka ayroboorka cusub oo new project ah anaga wasaarad ahaan runtii waxay noo tahay maalin qaali ah oo runtii aada noogu weyn riyo aan muddo ku riyoonaynay ayaa maanta suurtagelaysa ilaahay idankiis waxaa laga sheekeeyey daruufaha duulimaad oo dalkeennu maanta ku sugan yahay oo magaalada muqdisho oo caasimadii dalka ah ka jira ayaa wuxuu sababayaa inay lagama maarmaan tahay inaan raadinno aeroboor kale oo international ah oo sumcadda iyo baahida dalkaanba ka jawaaba inaan helno waxaan rabaa inaan marka arrintaas bogaadiyo cid walba oo qayb ka ahna runtii aan soo dhoweyno injineerka iyo tiimkii ka soo shaqaynaya inta muddada ahna waa uga mahad celinaynaa shaqada ay qabteen annagana wasaarad ahaan insha allah garab baan u noqonaynaa oo la shaqayn doona haddii ilaah yidhaahdo sidaad ogtihiinba magaalada muqdisho aeroboortka hadda ku yaala boqolkiiba lixdan duulimaadka soomaaliya u adeegaa dhammaan corner to corner hadday local tahay hadday international tahaybo labadii sano saddexdii sano lasoo dhaafay twenty five point seven percent ayuu kor u kacaya duulimaadka maxaa layidhaahdaa muqdisho u adeegto waxaan rajaynaynaa marka haddii aan helno aeroboort caalamiya oo international ah inuu intaas ka badan sii uu sii kordho korarka duulimaadka ee caasimaddu ay maaragtay ka shaqaynayso diyaarado badan oo ganacsato badan baa danaynaysa inay dalka imaato sida la sheegay hal ranwey baan leenahay diyaaradaha qaar baa hawada lagu kala celceliyaa dhibaato badan baa ka jirta marka insha allah aeroboorkaas wuxuu noqon doonaa aeroboort fasilitiskiisi u dhammaystiran yahay duulimaadyada caalamiga la jaan qaadi kara kuwa gudaha ahna buuxin kara haddii ilaah yidhaahdo guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha maxamuud cabdikariin gabeyre oo munaasabadda ka hadlay ayaa guul weyn ku tilmaamay hirgelinta mashaariicdan waxaana uu sheegay in ay sare u qaadayaan kaabayaasha dhaqaalaha ee wadanka waxaa maanta farxad ah barnaamijkan oo aada loo wada sugaayey oo ku saabsan new muqdisho oo airbortka iyo dekedda iyo alaabta iswadatay frizonka inaan aada u soo dhoweynayno oo isagana aan rabno inaan isugu tagno weliba sida haddana oo kaga dhawaajiyey oo na soo gaartay warbixinada oo hoose inay waxa maal gashan doono prioritiga la siin doono ganacsato soomaaliyeed waxaan madaxweyne ku ballan qaadaynaa mashruucaasi inaan u istaagno boqolkiiba siddeetanna oo successful noqdo ganacsatada soomaaliyeed ay ku fillaato oo aan loo baahan ajnabi haddii ilaahay yidhaahdo insha allah runtii ma badna lix boqol iyo afartan iyo saddex milyan iyo jarjar ay ahayd lacagta oo hadda lasoo sheegay inkastoo ay staadiga hoose oo noo dhiman yahay oo ritaanka iyo barnaamijyada marka soo noqoshadii marka loo sheego aan soo degdegi doonno laakiin ma fogaba waxaan hal bilyan laba bilyan haddaanba la aadayn inaan ku filan aan aaminsannahay waxaan kaloo rabaa madaxweyne inaan u mahad celiyo aadna aan iskula shaqayna axmed saami oo runtii ah nin oo ganacsatada turkishka tiko qaybta arrimaha dibadda jermanka ah wada shaqayn badanna ay naga dhexayso turkiguna oo wax badan dalkeenna uu ka qabta hadday noqon lahayd airport iyo hadday noqon lahayd dekedda iyo hadday noqon lahayd shaqooyinka badan oo hadda aan isla qabanayna si gaaran ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa marka anoo ku hadlaya magaca ganacsatada soomaaliyeed in aan ku dhiirigeliyo walaalaheen axmed kirish iyo barnaamij qaybteenan kaleeto hadda aviationka dhibka oo hadda uu sheegay inaan dhinaca dhaqaalaha kaa qabtiri doono dadejin doonana barnaamijkaasi si loo maalgelin lahaa diyaarna ay naga tahay wakhtiga la bilaabo marka la dhammaystiro imkaaniyaadka loo baahan yahay inaan deg deg lacagahaas wixii lagu dhaqaaqi laha aan keenayno horena loo dhaqaaqi doono waa mahadsantihiin wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay in muddada labada sano ay xukuumadda jirtay ay markaasi xoogga saartay hiigsiga mashaariicdan ay maanta goobjoogga u yihiin xukuumadda aan qaybta ka ahay ee dan qaran labada sano ee barka ay joogtay howlaha ay ka shaqaysay inay udub dhexaad u ahaayeen in laga guuro waddankeenna inuu noqdo waddan humanitarianka iyo gargaarka ku salaysan oo loo guuro waddan horumar iyo fikrado waaweyn oo aan lagu dhiiri karin in loo guuro hoggaankaasna waxaa iska leh hoggaanka madaxweyne xasan sheikh iyo ra-isul wasaare xamse waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay oo aad maanta markhaati ka tihiin madaxweyne xasan sheikh markii dalka loo dhiibay shan iyo tobankii mey labada kun labaatan iyo labo xukuumadda cusub markii la sameeyey ee ra-isul wasaare xamse soo magacaabay laba bil gudahood in dalka amnigiisii iyo xurintiisii lagu dhaqaaqay taasoo suurogelinaysay in la fududeeyo amniga marka laga shaqeeya kabacdi fikradihii kale horumarineed in laga shaqeeyo dayn cafintii ku biiristii east african community-ga in lagu biiro arrimahaasoo waaweyn waxaa fududeeyey fikradaha aan laga gambanin ee dalka inuu ku dhaqaaqa ay tahay oo mar kasta meeshiinnii hore inaan joogno oo laga guuro maanta waxaad markhaati ka aheydeen erboorka laga sheekeynayey ee soomaaliya oo hadda intaas oo diyaarad ay kasoo degto ku dhiirinaantiisii markii lagu dhiirinayo dad badana colays ka qabay oo walwal ka qabay inaan la samayn karin in lagu dhiiraday la dhisay la daahfuray haddana a arkaysaan in kabasitigiisii ou aad iyo aad u yaraaday marka waxay marka tusaale u tahay arrimaha waaweynka ah ee mega projectska ee dalka ka bilaabanaya oo ay isbuucan markhaati ka ahaydeen arrintii ahayd gatewayga complexka oo five star hotel for the first time soomaaliya in laga furo lagu soo dhiirado in dad ajnabi ah iyo dad soomaali ganacsato ah lacagahooda isku darsadaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo daahfuray mashruucan ayaa ku tilmaamay in mashaariicda horumarineed ee caasimadda ka socda ay horseedeen tartan heer caalami ah oo loogu jiro maalgashiga soomaaliya waxaana uu ka hadlay fursadaha iyo weliba dhaqaalaha ay abuurayaan mashaariicdan
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aada ugu weyn ganacsatada soomaaliyeed oo runtii xilli aada u dhib badan fududayn dowladeed fududayn hay-ado caalami ah iyo kuwo dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkanna gaarsiiyey meel aada iyo aada muuqaalkeedu u sarreeyo dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayan jirin markii ganacsatada soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ee ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhahnaa waa soconnaa laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad u sii soconnaan jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanne ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidadaa in waxaas wanaagsan laga dhex helayo waayo badan iyo waa badan ayaa u soo bariyay dadka soomaalida oo dhib badan laakiin alxamdulilaah maalmahaas dhibka badnaay waana sii dhaafayaan waa ay sii socdaan maalin walba maalinta ka dambaysa ayaana kasii qurux badan oo kasii fiican oo kana hagaagsan maxaanraa marka dadka somaali inaan u sheego lacag yaraan meeshaas ku darsaday waana kasii socday ma aha sheeriska aad meeshaa ku leedahay waxay kuu noqdaan kuwo aad ku hesho hubantiyo ama garantii intaasoo sheeraan meeshaas ku leeyahay bangigu deyn waa kugu siinayaa qof waa kugula shirkoonayaa yacni magaca iyo dukumentiga aad haysataa vaalyugiisa wax badanoo kale kuu furfuraaye inaad meeshaas sanadka markuu dhammaado waxoogaa yaroo faa'iida ahoo mxua ka soo dhaca basaad sugaysaa ma aha macnaheedu waxyaabo badanoo kale ayay fursad kuu siinaysaa marka aad tahay qof sheer kule mashaariicdaas waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee soomaalida shaqo ka helaysa kama wado aarboorka kuwa subaxda ushtiga abtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka u shaqeeya cirka ama maxaanku ihahdaa ganacsiga yarkaa oo cafeteriada ama free shopka free duty shopka meesha ku leh ma aha meeqaa shidaalka gedi doonta diyaaradaha meeqaa baabuurta airboort ka shaqaysa shidaalka gedi doonta meeqaa sper barty ka gedi doonta meeqaa raashin la cuno ka gedi doonta meeqaa biyo siin doonta meeqaa gaadiidkooda oo u shaqayn doonaa meeqaa meeqaa meeqaa meeqaa malaayiin dada oo soomaali ah hadda muga la weydiiyo saaxiibadeen waxaa laga yaabaa yaa shaqo ka helaya muga inay yidhahdaan lixdan kun konton kun boqol kun oo qofaa shaqo ka helaysa laakiin ma aha si kastooy ahaato mashruucan ayaa kusoo beegmaya maalin uun kadib markii magaalada muqdisho laga dhagax dhigay mashruuca gadway complex oo ah mashruuc horumarineed oo taariikhi ah oo qeyb ka ah dib u dhiska iyo kobcinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha magaalooyinka soomaaliya oo noqonaya mashruucii ugu horeeyey noociisa ee soomaaliya laga hirgeliyo kaasoo ay maalgelinayso bangiga bremier bank iyo maalgashadayaal ajanabi ah saynaba buukar v o a muqdisho